بsم الله والحمd لله والصلاaة والسلام على رsuuل اللhi صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمaة اللhi تعالى وبركاته waa تسجiلaaت الxuseyn aلإسلاamiya ama dubista cajaladaha diinta alxuseyni halkanna waxaanu idinku soo gudbinayna muxaadarada cinwaankeedu yahay tarbiyadda caruurta waxaana soo jeedinayaa sheekh almis sheekh yaxye
بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وبعد أخواتي في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تربية الأولاد في الإسلام إن بربارنتا أبتك إن دينة إسلامكم محي كتري إنها صين وحي ركوبا إن شاء الله تعالى اسكو أورندونا muqadimo baynu u samayni hordhac hor waynu hormayn ayaynu u samayni si aynu mawduuca ahamiyaddiisa aynu u muujinno oodi aadi aynu u dhadhansanno ilaahay subxaanahu wa tacaala abuuritaanka ina aadan danka dan khaasu ilaahay uu ka lahaa ma jirin keli ma ahayno dadbadsi dad aadamaha uma abuurin saboolnimo ma taabanino ilaahay may haleelino had ka heshidin yaroo zake sadaqa ay bixiyaan rajo dantaasi ma ay haynoo sax ma aha hiil iyo hoo oo innaga inooga baahan yahay ma jirinoo magaciisa alcasiiz ah laakiin sifada keliya ee uu aadamaha inta u qirtay inuu ilaah yahay inuu macbuud yahay inuu rabbi yahay inta u qirtay inta aan u qirinba labadaba ilaahay wuxuu u abuuray uun inay caabudaan ilaahay in badan wamaa khalaqtu ljinna waalinsa ilaa liyacbuduun maa uriidu minhum min risqin wamaa uriidu an yuطcimuuna ina allaha huwa arazaaqu du lquwati lmatiin khalaas idan mar hadday kaasi ay tahay hadafka maqsadka aadamaha oo dhan maxay toole loo abuuray intii garatayna rabbow laka alxamda xamdan kaiira intii aan garaninna inuu ilaahay soo hanuuniyo subxaanahu wa tacaala inagiina dacwad iyo diin inaynu faafino aynu usoo bandhigno idan maqsadku hadduu yahay cibaado haddii uu yahay ilaahay subxaanahu wa tacala nabiyullaahi aadam calayhi salaam markuu abuuray bilaa hooyo iyo bilaa bilaa hooyo iyo bilaa aabbo ayuu ka abuuray laa hooyu laa hooyu lahaa aadam calayhi salaam walaa walaa aabbuu lahaa khalaas wuu karay alla subxaanahu wa tacaala qof kastoo inaga mida inuu saa u abuuro yafcalu maa yashaa wakullu shayin cindahu biqada xukunkiisu waa maqdac wuu karay siduu nabiyullaahi aadam uu abuuray inagana inoo abuuro laa hooyo ina umusho oo fool iyo sagaal bilood iyo madax xanuun walaa aabbo uu qof walba is keligii qof jiro uu u ahaado laakiin xikmaddii ilahay saa ma noqonin xikmaddii ilaahay waxay noqotay aadam calayhi salaam inuu sidaa ka abuuro feedhiisii inuu ka abuuro xaaskiisii xawa calayhi asalaam kadibna alla subxaanahu wa tacaala inuu ilaahay sunnadiisu iyo xikmadiisu wuxuu gartay oo uu xukumay in la isku baahdo aabbo hooyo caqdi zawaaj ah guur la markhaati geliyo ilmo ay dhashaan ilmuhu isagoo daciifa isagoo daciifa u dhasho hooyo uu u baahan yahay hooyadii wlwaalidaatu yurdicna wlaadahuna xawlayni kaaminayni liman araada an yutima radaaca halkaasaa la isla maray axkaam shareeca dhalatay radaaca dhalatay nafaqa dhalatay wax badan baa islaamkii maxay toole ka dhashay idan ilaahay xukunkiisu wuxuu doonay in la isku baahdo oy usradii ay samaysanto oy faamili uu samaysmo ayuu ilaahay subxana wa tacaala ayuu xukumay taasi markaa waata keenaysa mawduuca waxaan uga hadlayno waxaan uga hadlaynaa mawduucan waxa weeyaan usrada iyo faamilka iyo qoyska islaamku meesha uu ka leeyahay iyo sida uu islaamku ugu aaminsan yahay mas-uuliyaadka saaran mas-uuliyad ka mid ah ayaa waxay tahay ubadkooda inay barbaariyaan saxna inay u barbaariyaan dabcan ilaahay aayado fara badanoo qur-aanka ku jira ayuu inagala hadlay mas-uuliyaddaas hooyiya aabbaba saaran axaadiis nebiga sala allahu caleyh wasalam ayuu inagala hadlay intaasoo dhan waynu dhegaysani calaa asaas inaynu garanno inay arrintan mas-uuliyad ina wada saaran inay tahay allah wuxuu leeyay subxaanahu wa tacaala yaa ayuha aladiina aamanuu quu anfusakum waahliikum naara waquuduha annaasu walxijaaratu calayha malaa'ikatun khilaad waa duulka iimaanka laga helayo nafihiina waxa aad ka badbaadisaan naar iyo jahanamo walciyaadu billaah ahligiinna ahligiinna oo qoysaskiina iyo ubadkiinana ka badbaadiya naar ida waa ficil amr waa mas-uuliyad ku saaran hooye ahaan odaygaagana inaad ka badbaadisid naar ilmahaaga inaad ka badbaadisid naar kadaalika aabbahan oo mas-uuliyad saaran inuu xaaskiisa ka badbaadiyo naar ubadkiisana inuu ka badbaadiyo mas-uuliyadda koowaad ee saarani waa mas-uuliyaddaas ilaahay qur-aanku wuxuu inoogu sheegay wamur ahlaka bisalaati wastabir calayha nebigu ilaahay la hadlaya nebiyada ilaahay ka mida ahligaaga iyo ubadkaaga waxa aad ku amartaa inay salaada oogaan intaa keliya ha kaga hadhine wastabir calayhaa dabaud sabr dheeraad ah la kaalayo daba joog salaadii ma tukateen haa oo had iyo jeer ah dhaqan caado ah ha idiin ahaato ayuu ilahay leey subxaanahu wa tacaala xadiidkii abu daa-uud soo warinaya can abi radi allahu canhu qaala qaala rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam caruurtiina waxaad ku amartaan salaada markay toddoba jir noqdaan toban markay jiraanna ku uleeya oo ku xanuujiya wafariquu baynahum bilmadaajic hablaha eynamadan ayaana isku sariir seexan hadday toban jir gaadhaana kala fogeeya buu nabiguna ley sala allahu calayh wasalam waa amar nebi maxamed ina amray sala allahu calayhi wasalam arintii xadiisiga xafidsaneedee saxiix bukhaari iyo muslimba ku jira can ibni cumar radi allahu canhuma wuxuu yidhi waxaan maqlay nebiga oo leh sala allahu calayhi wasalam waar dhammaantiin mas-uuliin baa tihiin oo dhammaantiin waxbaa la ydin raaciyey cid kastoo wax la raaciyeyna wixii la raaciyey mas-uul bay ka tahay meeshaan uga socda waxay ahayd ruuxa dumarkiina mas-uul bay ka tahay gurigeeda zawjkuna mas-uul ayuu muxaytole ka yahay markaan mawduucdan ka hadlayno si caqlaani ah ama si maskaxda dadka loogu soo dhow waxaan idhahnaa hooy miyay jirtaa aabba miyuu jiraa hadduu arkayo ilmihiisoo dhalbiil dab ah meel dabi ka holcayaan usii dhowaanaya mustaxiil ma fadhay karaysid hooyadiia adababoodasaa adaa laga yaabaa xagga dhambiisha dabka inaad ka xigtid adigu ilmahaaga kadalika aabbuhuna maxaytole waa sidaas taasaa markaa ka mudan diintii ilaalinteedii iyo kobcinteedii ayaa ka mudan shaygan maadiga ee aad maxaytole arkaysid xadiid kalaa jiray nabiga sal l slm laga soo wariyey xadiidkii can abi muusa alashcari radi allahu canhu can abiihi can jaddihi ana rasuul اllahi salى اllahu alayh wasalam qaala wuxuu yidhi maa naxala waalidu walada min naxlin afdala min adabin xasanin waalid hooyo iyo aabbaba ma siiyo ubadkuu dhalay wax ka fiican edab wanaagsan inuu ku kobciyo oo ku barbaariyo ma fahme idan aab hooyo iyo aabbo waxa ugu wanaagsanay dhaxalsiin karaan ubadkoodu waa inay khuluq wanaagsan iyo diin in ay maxay tooley kaga tagaan am kuntum shuhadaaa id xadara yacquuba almowt id qaala libaniihi maa tacbuduuna min bacdii qaaluu nacbudu ilaahaka wa ilaaha aabaa'ika ibraahiima waismaaciila waisxaaqa ilaahan waaxida warma markhaati baad ka ahaydeen miyaad ag joogteen yacquub markay sakaraatulmowtkii u yimid xilli uu u yeedhay ubadkuu dhalay isagoo sakaraatulmowtkii sariirta saaran markaa muxuu ku yidhi adduunkii umuu qaybin xoolihii yaraa ubuu sheegsheegin ee wuxuu ku yidhuun war maa tacbuduuna min bacdi waa anigoo sariir baan saaranah oo waan sii socdaaye gadaashay maxaad caabudaysaan dabaday markaasay yidhahdeen ilaahayaaga adiga iyo aabbaha iyo awowga diintii dhabta ahaydee wacnaydayna soo gaadhay waxaan ahayn aabba naguma ogid islaamnimanaga ayaad nagu og tahay bay yidhahdeen idan dardaaranka intaa leeg ayuu maxay toole nebiyullaahi yacquub calayhi salaam uu saaray lidaalika ummadihii naga horrey way naga cumri dheeraayeen ha way naga cumri dheeraayeen innaga cumrigeenu waa gaaban yahay acmaaru ummati maa bayna sitiina ila sabciina qalla man jaawazahum buu nebigu sal lla slam ummadaydu lixdan iyo toddobaatan buu cumrigoodu u dhexeeya wa maca daalika haddana fidrada inagu abuurani waa jiritaan waaridda waa fidrada uu ilaahay dadka ku beero waaridu lidaalika ilaahay qof maadaam haddaan la waaraynin dhulkan weliba cumrigiina ummadda loo sii gaabiyo ummadihii hore way naga cumri dheeraayeen ayaa halkaa waxaa si dadban ugu jira waaridda aada raadinaysid ilmahaaga gasho oo xadiiskii saxiixaabaa isna kuugu jira idaa maata ibnu aadam ina aadan hadduu geeriyoodo inqaaca camaluhu camalkiisu halkaasu ku go-aa ilaa min halaa sadaqatun jaariya masaajid baad dhistay iskuul baad dhistay dhakhtar baad dhistay haddaad dhisi kari weydad waad ka qayb qaadatay ceel yar kitaab quraan kutub qur-aanaad keentay waqf ama cilmun yuntafacu bihi cilmi baad baratay dar ilaahay baad u baratay waad bartay dar ilaahay baad u bartay cilmigaa cid allaale cidaad bartay cidaad u sheegtay way ka faa'iidaysani ma ishaan u soconnaa kaa maahina waa kan wawaladin saalixin yadcuu lahu walad saalixa ubad saalixa ood ka tagtay gadaashaa ayuu camalkaagii ma go-ayo eh in allaale intuu ubadkaasi salaatunkoodo qur-aan uu akhriyo zaka uu bixiyo jihaad uu galo diin uu faafiyo hoo iyo hiil uu la yimaado dar ilaahay uu u ilmeeyo dadka uu kaalmeeyo qof qiimalood ka tagtay inan iyo inanba adiga oo qabriga ku jira camalkaagii waa kuu socdaa buu nasigaa nebigu sala allahu calayhi wasalam ina leeyahay weliba waxa ugu wanaagsanee xadiidkaa laga qaadanaya waxay yidhaahdeen waxa ugu wanaagsanee qofkaa geeriyooday aad u tartaa haddaad ilmaha ilmihiisii haddaad tahay waa duco laanna nebigu wuxuu isticmaalay yadcuu lahu sala allahu calayhi wasalam ayuu maxay toon xataa waxay yidhahdaan qur-aanu akhriska waxa uga fadli badan bay culammadu yidhaahdaan maxay ducada laanna nebigu wuxuu isticmaalay yadcuu lahu sala allahu calayhi wasalama tarbiyada aad bay culammadu uga hadlaan iyo barbaarinta aad baan ugu faraxsanahay mawduucan oo kale inaynu ka wada hadlayno oo aynu sii badnina waan jeclahay oo meelo fara badan in hablaha gooni looga hadlo ina caruurta nabada gooni looga hadlo da-da la kala qaadqaado toban jir wixii ka hooseeya toban ilaa dhowr iyo labaatan wixii ka sarreeya in la kala qaadqaadana way u fiicantaho si ay si hoos loogu sii daagdago laakiin iminka maanta waynu kormari uun nin jaaxid la odhan jiray laba kelmadood baan ka odhan salafkeenii hore maxay ka yidhaahdeen tarbiyada iyo barbaarinta ninkaan la odhan jiray jaaxid baa wuxuu yidhi cuqbata bna abi sufyaan ayaa ilmo uu dhalay doonay inuu macallin u geeyo si uu wax u baro ilmihiibuu qabtuu macallinkiibuu u geeyey markaasaa wuxuu ku yidhi ilmahan anaa dhalay ee diin iyo qur-aan ii bar laakiin kelmadaha ugu horraysiiyo wuxuu yidhi ilmaha aan kuu keenay waxa ugu horeeya ee aad bartaa ha noqdo inuu kaaga daydo wanaagga horta adiga kugu jira inta aanu dhawaaqaaga maqlan maqlin ha arko wanaaggaaga horta adiga oo maxay u noqo adigu qudwa fa inna acyunahum macquudatun calayka ilmahan indhahoodoo idin haddaad macallin tahay aduunbay ku eegayaan falxasanu cindahum mastaxsanta waalqabiixu cindahumu mastaqbaxta wanaag waxay u arkaan macallino wixii adigu aada samaysid xumana waxay u arkaan macallino wixii adigu aada maxaytoolay samaysid so marka ayaan darro ma aha iskuulladeenna ha markuu ilmuhu tago macalinkiioo xoogaa dibadda joogo macallin waala soo socday halkan ama marka ay ka soo wada baxaan iskuulkee uu soo socdo ilmihii yaraa u soo hoyanayo iskuulkiisii uu arko macalinkiiba wax u dhigayay oo halkan wax ugu jiraan geedkii oo ordaya oo marka allaala wax uu ka qaadani iyo wax allaala wax ixtiraamu maxay toole u hayni haba yaraatee maxay toole ma jirto waayahay ninka wadaad kalena wuxuu ku yidhi macalinkiisii macallinkii ilmihiisa u dhigayay war heedhe callimhum sidqa waar ilmaha runta ii bar buu yidhi sida aad qur-aanka ugu dhigaysid runtana bar ayuu ku yidhi waxmilhum cala alakhlaaqi aljamiila khuluq wanaagsan iyo dhaqanka wanaagsan inay qaataana ku xambaar wajaalis bihim ashraafa alrijaali wa ahla alcilmi minhum war carruurta markaad wax u dhigaysidna wuxuu yidhi intaad marmarka haysatid ragga aqoonta lehee cilmiga lehee culammada ah ag fadhiisi oo ilmuhu markuu kuwa ag fadhiisto maxaa gelaya himmad sidan oo kale noqo oo sida cabdullaahi ibnu cabbaas cumar bnkhaaab iyo cabduraxmaan ibni cawf iyo cumaan ibni cafaan iyo oo dhawaa dhowro toban jir cabduraxmaan ibnu cawf ilmihiisaa la da-ah cabdullaahi ibnu cabaas markaasuu cumar ohan jira cabdullaahi ibnu cabaas oo kaalay la fadhiiso cabdiraxmaan ibnu cawf baa dhibsado oo yidhi isagoo kalaanu dhalnaye kuwaygaba ma keenne eh waa sidee ilmaha inaadna daba wadaa markaasuu cumar yidhi miyaa degdegto horta reer iyo nasad buu yidhi waad ogtahay meeshuu ka soo jeedo cabaas ibnu cabdilmualib baa dhalay nabiga adeerkii sala allahu calayhi wasalam laba buu yidhi tolnimo iyo reernimo kuma wata eh waxa uu leeyahay caqlun kahuulun wa lisaanu sa-uulun caqli odayeed mishiin oday baa saaran buu yidhi iyo carab su-aal badan oo cilmiba qofba qofku ka su-aal badan yahay cilmigu ayuu maxaytona u kala baxaa iyo inaanu kusii tarax tagin almuhiim la fadhiisi buu yidhi dadka ka waaweyn ilmaha si uu maxaytona wax uu uga qaato ilmuhu ama ha ahaado mid hargeysa ku dhashay ama mid maraykan ku dhashay ama mid jayna ku dhashay ilmuhu markuu dhasho isagoo oo muslim uu dhashaa inta hankiisbu ku nahay ya kullu mawluudin yuuladu cala alfitra fainamaa abawaahu yuhawidaanihi aw yunasiraanihi aw yumajisaanihi soo nebigu saa ma odhan ilmo kasta wuxuu ku dhashaa isagoo maxay ah muslim ama aabbihii iyo hooyadii unbaa kiristaan ka dhiga ama aabbihi iyo hooyadii unbaa yahuudi ka dhiga ama aabbihi iyo hooyadii unbaa ka dhiga dabka inay caabudaan bimacnaa waa maxay ilmaha yara imikayna hor fadhiya fidradiisu waa fidro muslimoo laa ilaaha ila allah muxamed rasuulullaahi qirsan waa geed la abuuri karo oo haddii biyo wanaagsan lagu ababiyo oo lagu waraabiyo geed dheer dheer dheer oo qiimo badanoo macnle ayuu samayni haddii laakiin geedka marka uu yaryahay fidradiisa la qalloociyo ha oo khuluqiisa lagu tunto oo himmadiisa la dhaawaco waxa weeyaan cid aan labadii dhaanshay aan ahayn ilaahay subxaanahu wa tacaala wax dembi oo ka saarani ma jiro maa minkum buu yihi xadiis kale ilaa wayuntaju kamaa tuntaju lbahiimatu jamcaa laa taraa fiiha jadcaa ilmo kasta wuxuu yidhi wuxuu u dhashaa sida xooluhu uu u dhasho isagoo oo dhammaystiran miyaad aragteen buu yidhi xoolo dhashayoo bilaa dheg ah mayu nebigu sal allahu calayhi wasalam taasuu tusaale uga soo qaatay ilmuhu fidradiisa oo saliim ah ayuu dhashaa xilku yuu saaran yahay markaa aabbihii iyo hooyadii ayuunbuu xilku saaraya markaa ilmihii baa iga xumaaday miyuu iska xumaaday ma mishiinba ma aha mishiin ha sida aweed cabdullaahi ibnu cabbaas wuxuu odhan jiray ee kelmadda aad u dhegayso wuxuu odhan jiray aabbo iyo hooyo adiga xil baa ku saaran oo maxay ah xusnu alkhuluq inaad borto aduu ku saaran yahay laakiin saalix iyo aalix inuu noqdo taamaadaa shaqo ku leh may innaka laa tahdii walaakina allaha yahdii khalaas hidaayadda hidaayatu tawjiih iyo irshaadkii adaa leh wa innaka latahdii calaa siraatin mustaqiim hadaa rasuulu allah marka adigu ilmihii waad hegi xumaantii baad u diidi haliyeynimadii iyo wixii islaamkuu jeclaa dhawaad laakiin fi nihaaya inuu saalix iyo aalix inuu noqdo aday hawl ku taala taasi maaha oo hidaayada ilaahayba subxaanahu wa tacaala leh tarbiyada waxaynu u qaybin haddii ilaahay idmo saddex saddex bay tarbiyada u qaybiyaan tarbiya caqli ah iyo mid jasad ah oo jirhka ah iyo mid ruuxi ah oo maxay ah ruuxa iyo iimaanka ah tarbiyada caqliga atarbiya alcaqliya waa mas-uuliyad ku saaran hooye ahaan iyo aabba ahaanba oo waa maxay biziyaadati alcilmi ilmiheed wax bartid ilmihii inuu buug iyo qalin xilka adaa ku saaran yahay tarbiya caqliya baa la yidhaahdaa buug iyo qalin inuu qaato manhaj inuu leeyahay iskuulkuu dhiganayo macallinka aad u geynaysid waxbarashada halkuu ku bilaabayo muxuu ku bilaabayaa intaasoo idil waa tarbiya caqliya in allaala inta uu qofku aqoontiisu ay ziyaadana caqligiisa ayaa kobca maskaxdiisuna maxay tole waa ziyaadaa idan caqliga waxaa lagu waraabiyaa aqoon o culumtan aan sheegayaana culuum ma doonayo in lakala la kala gooyo culuum diin iyo culuum dunya mabdaa anigu ma jecli cilmi waa cilmi waxaan aaminsanahay iqra bismi rabbika aladii khalaq ahri magaca ilaahay ku ahri markaa qaarna waa fardu caynin qaarna waa fardu kifaaya fardu cayn oo ilmaha diintiisa barta akhlaaqdiisa iyo caqiidadiisa gadaal baan ka sheegi doonaa fardu kifaayana inuu qofkan dhakhtar noqdo inuu kan medicine qaato ineurojiologia inantan ay umuusayar noqoto inantan neersigaad bartid hada cilmu waasic cilmi ballaaran wey dhammaan ummadda inay wada barato ay tahay fardu kifaaye saaran weeyaan iyo fardi cayn saaran oo ah laa ilaaha ila allah muxamed rasuulullah maxay tahay ilmihii yaraad washeekiisada hooyo tahay oo tidcaawa kaale markay casheeyaan laa ilaaha ila allah muxamed rasuulullahi macnaheedu waa maxay laa macbuuda bixaqin ila allahu subxaanahu wa tacaala oo saddex buu u qaybsamaa waa rabbiga waa ilaaha magacyo sifooyin buu leeyahay laa tulxidu bisifaati ilmaha marka intaa ugu celcelisid iyada oo sahal oon dhib laheno adoo sheek ahaan uga sheekaynaya waxbaa maskaxdiisii kaas waa fardi cayn saaran ilaahiisii abuurayna inuu barto nebigiisina inuu barto sala allahu calayhi wasalam weliba barid maaha inaad jeclaysiisid nabigii sal allahu calay wasalam cumar bn khaaab baa ohan jiray waa caruurtiina ilaahiina bara ilaahooda bara nebigoodana bara oo jeclaysiiya saxaabadana bara oo jeclaysiiya buu cumar bn khaaab ohan jiray radia allahu canhu idan tarbiyada caqligiihi waa maxay bilcilmi ilmihii inuu aqoon kobacday oo qunyar socodoo marba in yar kobcaysa inuu barto laba atarbiya albadaniya tarbiyadii jirkii nabigaa maalin sal slam soo baxay wuxuu arkay qaar saxaabo ahoo dhallinyaro ahoo leebiyo qaanso ku tababaranaya aad buu u farxay irmu buu yidhi tuura awowgiin wuu tuuri jiray awowgiin dhug buu lahaaye ismaaciil calayhi salaam buu leeyahay tababarta buu ku yidhi nebigu sala allahu calayhi wasalam callimuu awlaadakum arimaayata wasibaaxa caruurtiina dhugta iyo dabaasha maxay toolay bara wa rukuuba alkhayli fardaha maxay toolay bara wax allaale wixii ilmaha jirhkiisa dhisaya ee ka ilaalinaya in wax caajiso oo fadhiid ahoo waxba aan qabsan karaynin idan tarbiyadaasna waa tarbiya badani ah tarbiyada kale ugu dambaysa waa tarbiya ruuxiya wahada alaham tanna door weyn bay leedahay tarbiya ruuxiya oo ah taskiyatu nafs ilmaha naftiisii in la taskiyeeyo oo khuluqii la baro oo akhlaaqdii la baro oo ilaahay la baro oo cabsidii ilaahay la baro oo towbadii la baro oo warwarkii la baro oo dacwo ushaqayntii la baro hadi tarbiya ruuxiya wixii xun ilmahaaga waa inaad bug iyo qalin u haysaa yaa hooyo ha waanaad og tahay wallahi ilmahayga arrintaa waa ka gaabiya intaana waa ku fiican yahay wixii aad aragtid inuu ku xun yahay waa inaad ka waa inaad ka daadisaa intaad og tahay inuu ku fiican yahayna waa inaad u hiilisaa oo aad kobcisaa in ay hore u qaataan afar hooyana gadaal baan ka sheegayn doonaa bal waxa ay ku sameeyeen afar hooyanu tusaale soo qaadan doonaa haddii ilaahay idmo saddexdaa tarbiyo tarbiyada caqliga oo cilmiga ah tarbiyada badanka jirka oo ilmaha caafimaadkiisa iyo jirhkiisa iyo sportiskii ka shaqayntiisa tarbiya ruuxiya khuluqi iyo iimaankii ah saddexdaasiba waa saddex waanay ziyaadaan waana nusqaamaan wallaahu akhrajakum min butuuni ummahaatikum laa taclamuuna wajacala lakumu samca walabsaara walafidata lacallakum tashkuruuna saddexdaasi waa saddexday maanta adduunku ay yidhaahdaan waa wasaa'ilu lcilmi saddexda waxa wax lagu barto ee insaanka aqoontiisa kobciyaa waa samcun wabasarun wa fu'aadun lacallakum tashkuruuna inaad ilaahay u mahad celisaan baad mudan tihiine idan butuun ummahaadkeenna markaynu ka soo daadagnay ka soo dhacnay hooyinkeenna umuleen micidbaa wax garanaysay markaa kullaa juhala kullu waxad kaan jaahil soo maha jahlin baynu ahayn laakiin maca zaman ayaa maalinba in yar kuu kobacdaa maalinba in yarbaa kuu kordha maalinba in yarbaa kuu kordha wasaa'ilkaa ilaahay uu ku siiyey albasaru waalbasiira asabcu waalfu'aadu intaasaad ku kobacdaa in aad kobciso intuna waxa weeyaan waa nicam uu ilaahay ina u garadaystay oo uuna siiyey nicmadaha in laga mahad celiyaana waa in laga faa'iidaystaa wuxuu ilaahay ugu talagalay in lagu sameeyo lain shakartum laasiidannakum haadihi tarbiya aynu ka hadlayno way bedeshaa qofka eeg xillina ma laha oo maxay tole ninka anigu waan gaadhay waan gaaay waan maay tol waan kolka waan gaboobay wax badan baan bartay saasoo kale ah marka uma baahni iminka wax tarbiyadoo kale uma baahni sax maaha wacbud rabbaka xataa yatiyaka yaqiin qoladiil baa idhahda yaqiinku waa darajooyin la gaaro oo khalaas haddii la gaaro no more tarbiya waxaas waxba kama jiraan wacbud rabbaka xataa yaatiyaka alyaqiin waa ilaa intaa dhimanayso qudhow kaa ay kaa baxayso maalinba iimaankaagu ha ha ziyaado idan atarbiyadaan ka hadlaynaa waa tarbiya ay tahay inayna bedesho ood aragtid ilmihii in wax ka bedelmayaan inay horo maxay tolay in uu hore uu u socdo nabigu sala allahu calayhi wasalam waa tarbiyayey dadkii saxaabadii nabigu waa tarbiyey sala allahu calayhi wasalam bal tarbiyo tusaale lagaga daydo ayuu nebigu ku tarbiyey sala allahu calayhi wasalam tarbiyadu saxaabada siiyey nebigu sala allahu calayhi wasalamna waa ta keentay inay dhowr iyo toban sano saasoo kale wax ah inay adduunkao dhan inay maxay tolay inay in ay bedelaan abubakr sidiiq nabigu waa tarbiyey sala allahu calayhi wasalam cumar bn khaaab nabigu waa tarbiyey cali bin abi aalib maxay tolay waa tarbiyeeyey cusmaan bn cafaan saxaabadii oydin dumarkiu nabigu qabay sala allahu calayhi wasalam ilmihii yaryaraa la joogi jira anas ibnu malik waad og tahay bara ibnu maliki maxaytota cabdullaahi ibnu cabaas iyo cabdullaahi ibnu cumar iyo intaasoo yuu nabigu waa tarbiyan jiray sala allahu calayhi wasalam wax qalada marka ay arkaan waa toosin jiray tarbiya ruuxi ah ayuu nabigu sala allahu calayhi wasalam bal kasban wakti bayna yar riixaya nabigu sal sl markuu maka uu joogay maka markuu joogay saxaabada nebigu saddex buu uqaybiyey sal allahu calayhi wasalam min baabi tarbic isagoo tarbicinaya dhammaantood wuxuu u qaybiyey saddex kooxood koox cilaaqa fara badan mujtamaca lamaysan lahayn cilaaqa toosa mujtamaca lamay lahayn dulqaadna way lahaayeen xogta iyo sirtana way qarin way qarin jireen kooxdaas wuxuu dhigay gurigii la ohan jiray arqam ibnu abi arqam waa guri asafa walmarwa sama taqaanaan asafa walmarwa asafa buurta safa korkeeda ayuu gurigaasi ahaa labadii sanam ee caanka ahaa ee isaaf iyo maa'ila sanam ka mid ah ayaa kor saarnaa buurta wamaca daalika halkaasuu nebigu ku duuman jiray sala allahu calayhi wasalam saxaabadana qaar buu halkaa dhigay reer maka saynu iminka inagu reeraha unahay iyaguna reer reeray wax isku ahaayeen oo isdhayn jireen nebigu sala allahu calayhi wasalam kooxda reer daaru arqam ibnu abi arqam buu dhigay markay shaqadooda soo dhammaystaan danahooda yimaadaan buu halkaa iskugu tegi jiray dhuumashay ku tegi jireen qur-aan buu ku akhri jiray akhlaaqdooduu kobcin jiray inay iyagu isjeclaadaan buu beri jiray nebigu sala allahu calayhi wasalam koox labaad baa jirto reer maka un ah xogtana qarin kara adkaysina leh laakiin mujtamaca cilaaqa la leh khadaab ibnu arati baa ka mid a cabdullaahi ibnu mascuud baa ka mid a cammaar ibna yaasir ayaa ka mid a cammaar ibna yaasir wuxuu ahaa najaar cabdullaahi ibnu mascuud adhijir ayuu maxay tole ahaa khabaab waxay ahaayeen dad cilaaqo mujtamacana leh oo loo baahan karo oo dee markuu cabdullaahi ibnu mascuud xoogaa koox reer maka ah uu adhiga uu u raaco waana doondooni hadday ri iyo wax lumeen soo maaha aawo kii adhiga raacay baa la odhan cilaaqay mujtamacana lahaayeen nebigu kuwaa guuri guri gooni ah ayuu dhigay nebigu sala allahu calayhi wasalam koox saddexaad baa jirta iyaguna eg adkaysi ma leh dulqaadna ma leh uurkooda waxaa ku jira afkooduu saaran yahay abuabu darri baa ka mid a jundub ibnu janaada nebiguu u yimid nebi baa tahay haa waaya oo maxaa laguu soo dhiibay qur'aan waa hadalkii ilaahay waaya reer maka maxaad ugu sheegi weyda nebi inaad tahay waan u sheegay anaa iminka u sheegi buu yidhi intuu maka ka dhex istaagay buu yidhi ashhadu an laa ilaaha ila allah wa anna muxamadun rasuulu llah waa lagula soo cararay digad ay ka dhigeen abubakr sidiiq baa u soo cararay waadma waxaad dilaysaan min reer bani khifaar ah meydaan ogaan ganacsigiinu inuu maro daaya isaga oo la jiidayaa laga soo kaxeeyey meesha nabigaa loo keenay sal war maxaa ku helay waa markay dacwadu siri ahayd saddexdii sane dacwadu sirigay ahayd aroortana waan ku celin buu yidhi weliba markuu xoogaa baraarugo tamar u soo noqotay buu haddana maka ka dhex istaagay war maxaad ku diideen nebi maxamed sal slam ashhadu an laa ilaaha ila allah koox kale ayaguna jirtay oo isna ninkaasoo kale la mid ahaa ibnu tufaylin dawsi ninkii isagana caanka ahaa ee gabayaaga ahaa abubakr sidiiq nin ay walaalo ahaayeen xagga naasnuuga ay walaalo ku ahaayeen saddexdaa nebigu labadaa kooxood kuma dar inuu tarbiyaynayay sala allahu calayhi wasalam wuxuu ku yorearaheen qof walooba reerkaa iyo tolkaa ku noqo markaad aragtaan inuu ilaahay ii hiiliyey haynu isku nimaadno tufayli dawsi reerkiisii buu ku noqday reer yeman markuu nebigu haajiray uu madiino degay buu reerkii oo dhan isagoo wada keenay kadalika abudar kadalika abubakr sidiiq walaalkii aggan xagga hooyadii ay ka waalahaayeen idan nebigu wuu isticmaalay wasiirada ay ka sheekeynaya meeshaan uga soo sal allah ala slam ee tarbiyada ah oo qof walba sida uu yahay iyo dareenkii siduu yahay ayuu ku tarbiyeyey guri gooniya ayuu geliyey wakti buu u qabtay dhowr sanno ayay qaadatay ilaa inta mujtamacii isku mid ay dhammaantood ay imanayeen lidaalika atarbiya shay inagu cusub maxay tolayeen ma aha saddexdii hooyeen idiin sheegaya baan tilmaami doonaa haddii ilaahay idmasi deg deg ah doorka ay ku leedahay hooyadu bimaana maanta idinka la idinla hadlayo raggana waynuu sheegi markaa si gooniyagana doorka aabbaha isna lagu leeyahay saddex afar hooyaa arkay oo tarbiyada ay ilmahooda ubadkooda ay tarbiyeeyeen afar magacoo waaweyn oo taariikhda magac weyn ku leh ilaahay subxaanahu wa tacaala ugu hiiliyey oo u gaadhsiiyey fuqahada waaweyn ee muslimiinta waxaa ku jira sheekh la yidhaahdo sufyaan ibnu saciidin athawriy raximahu llah caalim weyn buu ahaa axmed ibnu xambal iyo cabdullaahi ibnu mubaarak iyo ayay la ahaayeen ayay isku lood ahaayeen dhegayso sheekhaasi wuxuu yidhi aada ii dhegaysaa doolaashay wuxuu yidhi dacatnii ummii anoo ilmo yaroo ubad ah bay maalin hooyaday ii yeedhay buu yidhi wa kaanat daata himmatin wa xirsin cala alcilmi waxay ahayd buu yidhi hooyaday islaan aada himmad u leh cilmiga inay baratana jecel markaasaa waxay igu tidhi buu yidhi yaa bunaya inankaygiiyow inna ladaya himmatun lijamci alcilmi waa hooyadii hooya bay tidhi himmad baa igu jirta cilmigii inaan koobsado oo laabtayda cilmigii nabiga dhigay sala allahu calayhi wasalam hase ahaatee waxay tidhi wa innii imra'a ruux dumaraan ahay bay tidhi laakiin laa astatiicu an akshaa majaalis arijaali ilan badanaa xerta iyo masaajidada rag baa badanaa fadhiyo sooma ma kara bay tidhi inaan cidhiirsado raggii majaalistoodii himadina way igu jirtaa walaakinii bay tidhi saakfiika amra addunyaa bimaqsilin wa takfiinii anta amra alcilmi waxaynu kala qaybsanna bay tihi hooyo adigaan cilmi kuu hibeeyey dareenka igu jirana iga haqabtir adigu cilmigii keen anna waxaad igu og tahay bay tidhi adduunkaagii inaan kafaalo qaado oo intaan guriga wax ku toltolo ayaan suuqa ku iibin doonaa adduunkaagii anaa keeni bay ku tihi hooyo adiguna maxay keen cilmigii keen sufyaan thawri buu noqday markaa ilan badanaa xerta iyo masaajidada rag baa badanaa fadhiyo sooma ma kara bay tidhi inaan cidhiirsado raggii majaalistoodii himadina way igu jirtaa walaakinii bay tidhi saakfiika amra addunyaa bimaqsilin wa takfiinii anta amra alcilmi waxaynu kala qaybsanna bay tihi hooyo adigaan cilmi kuu hibeeyey dareenka igu jirana iga haqabtir adigu cilmigii keen anna waxaad igu og tahay bay tidhi adduunkaagii inaan kafaalo qaado oo intaan guriga wax ku toltolo ayaan suuqa ku iibin doonaa adduunkaagii anaa keeni bay ku tihi hooyo adiguna maxay keen cilmigii keen sufyaan thawri buu noqday markaa magac weyn oo qiimo leh taa hooyo dheh waxaa kaloo jiray wadaadkii reer reer madiine ahaa maalik ibnu anas caalim weyn oo faqiiha soo maha saaxib almuwaa ninka leh wuxuu yidhi raximahullah isna wuxuu yidhi hooyadeebaa ii yeedhay buu yidhi isna waa maalik ibni anas oo ilmo yar ah inankan cawsa miheynala fadhido oo kale wuxuu yidhi hooyadeebaa ii yeedhay maalin hee wa kuntu ashtaqilu bidarbi alcuudi cuudka sooma taqaanaan ya cuudkana tumade maaha kan guriga kanayto kamanka kamanka cuud bay carabtu yidhahdaan kabaad moodeen bay kan maaha guriga carabta anoo cuud iska haysta buu yidhi oo kaman iska tumanaya oo ina yara oo isla buu yidhi fannaan haad noqotid ayay hooyaday qabatay buu yidhi waxay igu tidhi buu yidhi yaa bunaya inna mila haadihi alxirfa laa tasluxu laka dad baan soo hor istaagiyo waa heesi rayadhimo iyo qiimo iyo qaaya ma laha eh hee in yar isug bay tiri way baxday cimaamad dheer bay soo iibsatay inankeedii intay fadhiisay madaxa u duubtay dhar cadna way u xidhay sida kaayar uu labisan yahay fariid markaasaa waxay tidhi buu yidhi wa actatnii suratan min daraahimi in yaroo lacagana jeebkay iigu riday markaasaa iigu tidhi idhab ila almasjid haadaa masjidkii nabiga sala allahu calayhi wasalam oradoo tag bay tiri masaajidka adigoo sidaa u cimaamadaysan oo dharkaa xidhan intaanay darhamkaana jeebka u kuugu jiro hee falaa tarjic ilaya xataa takuuna ra'san fii tilka alxalqa xalqadaa uu sheekh hebel fadhiyo wax ka dhigayo adiga oo booskiisa iyo meeshiisa fadhiyo mooyaane ha ii soo noqon bay ku tiri adduunkaagana ilaahay ka sokow hooyaani igu ogow muxuu noqday markii dambe maalik ibnu anas kayfa yuftaa wamaalikun fi lmadiinati kayfa yuftaa he wamaalikun fi lmadiina so hooyadii imsaad weeyi hooyo kale ma ku darsanaa waay markaa daashaan nagu dhahaa dhaafa allahuma salli caleyk sayidi ya rasuul allah moxamed ibnu idriis ashaaficiy waa maalik ardaygiisiisna faqiir buu ahaa sabool buu ahaa hooyadii aabbihii isaga oo yar ayuu dhintay bimacnaa muxuu ahaa agoon agoon aabbihiin wax ugama tegin laa xooluu uga tegay walaa lacag buu uga tegay walaa adduun buu uga tegay islaantii dhashay ayaa u yeedha isna warkaana bay tiri waka aabba socda bay ku tiri oyo haye waxna inoogama tegin adduunkan haddaad dooni inaad wax ku noqotidna waxaan cilmi ahayn hooy wax ku noqon maysid waxaan cilmi ahayn he darajo ku gaadhi maysid adduunkaaga igu daabay tiri suuqa anaa fadhiisanoo keeni luqmadda aynu cuni intay qabatay bay u geysay maalik ibnu anas oy ku tidhi ag fadhiiso ka dhiga cilmi caalimna noqo oo diinta ilaahay baro muxuu noqday markii dambe isna ilaahay muxuu ka dhigay moxamed ibnu idriisi shaaficiy waman yakuu markaanu yaraynayna ayna xafiisiin jireen waxaan u jirnay waman yakuu cilmu shaaficiyi imaamahu fabaaxatuhu fii baaxati lcilmi waasicun ilan shaaficiyadxoogaa nalagu yerbudi jire madhabkeenaasaa ahaa jira soo maha waman yakuu cilmu shaaficiyi imaamahu bay odhan jire cilmu shaafici ninkuu imaam u yahay cilmi uma habsana hooyadii isna halkaasay dhigtay rabiicata bnu faruuq hooyadii afaraad ama saddexaad afaraad rabiicata ra'y waa abuu xaniifa lowdkiisii imaamu maalikna sheekhiisii wey layth bnu sacad caalim weynna odhan jirayna waa sheekhiisii isna rabiica ayaa ciraaq isagoo jooga ayuu islaantii u qabo intuu ka tegay ilmo yaroy markaa dhabta ay ku haysa intuu kaga tegay hee ayuu jihaad fii sabiilillaahi u baxay ma soo noqon rabiica dhowr iyo labaatan sano kadib waxaa la moodayba inuu meelaha ku ku istishaaday dhowr iyo labaatan sano kadib buu ciraaq ku soo noqday masaajidkii markii uu yaraa wax ka akhriyi jiray buu soo maray waabase nin cimaamadaysanoo booskiisii fadhiya oo aada wax u kala gurguraya markaasuu hoosta jalleecdayu markaasuu talo kii yaraay adigu aad kaga tagtay meelahan isna talo isna xaalkiisu waa sidee isku da-na kan uu arkayo waa yahay gurigiibuu soo galay islaantiibuu u yimid oo markaasaa farxada adu khayr intii markay dhammaatay ayuu ku yidhi haye ilmihii iga waran oo masaajidka miyaanad soo marin maya waan soo maray darsi kii akrinay maaan dhagaysan maya waan dhagaysto waaban jalleeco waxaan is talow kaagii yaraa kanoo kale ma yahay adaa dhala bay ku tiri waa inankaagii wixii aad nooga tagtay adduun ahaana meel kale ma geyne isagaan maxay tale wax ku baray ma ku gashay haynuma sharaad ku darsano deedaha aynu ka baxno moxamed ibna ismaaciil ibna ibraahiim ibna almugiira ibnu bardasba albukhaariy raximahu llahu raxmatan waasica soo caalim weyn maa isna afar jir isagoo ah buu indhabeelay isagoo imse jira afar jiroo buu indhihii dam hooyadii baa ku dhegtay waxay ku tiri hooyo waa kan ilaahay nicmadii indhaha kaa qaaday adduunkana tartan baa jira adduunkana hooyo tartan baa jira bay tiri waxaan cilmiga islaamka iyo axaadiistii nebiga ahayna sala allahu calayhi wasalam wax ku noqon mayside kolka waa kan ilaahay nicmadii aragga kaa qabtaye oroda oo masaajidka galo cilmigii nabi maxamed soo ahay sala allahu calayhi wasalam sidaasaan masaajid ku galay buu yidhi sheekhu xoogaa markaan joogay baan habeen habeenada ka mida baan ilaahay baryey buu yidhi ilaahow araggaygiiyo nicmadii aragga ilaahow ii soo celi ilaahay baa ka istajiibo ilaahay baa araggii usoo u soo celiyey isaguna kama noqon cilmigiiya sidii ayuu cilmigii maxay tole ku watay taasina hooyo ayay maxay tole ahayd lixdaa hooyo tarbiyadaa ay ku sameeyeen caruurtooda raadkaa ay ku sameeyeeni hee waa raadka aynu rabno iminka inagu inaan ku samayno bimacnaa hooyada ilaahay subxaana wa tacala afar caruursi shan saddex laba waxba u yahaysi dadkii hore salafku maxay samayn jireen aabbaha iyo hooyaduba caruurtooda eegi jireen caruurtooda nicmada ilaahay maha waaya waxay odhan jireen ilmahooda kooda ugu maskaxda badan ugu fariidsan hee ugu firfircoon intay qabtaan oo labadooduba ku heshiiyaan ayaa odhan jireen so ilaahay intaadaynama siin haa kan haddaba diinta islaamka iyo cilmiga ayaynu u hibaynee inta kalena reerka yar aw shaqo tagaan ka ugu firfircoona ugu maskaxda badanna diinta ha barto caalim ummadda ka mid a ha noqdo sayaa samayn jiray innaga eeg ka ugu maskaxda khariban ugu dadaalka yar iskuulka ku dhaca meel kale aan ku anficin aynu oradoo meelaha qur-aan ku dhowdhigo masaajida gal kaasaynu dirnaa huwa aslan faashil noloshii buu ka dhacay kuwii kaleo dhan buu faashil ku yahay laakiin dadkii hore hooyooyinkii hore saamay ahayne way u hibayn jireen hiba kelmadaasay isticmaali jireen ilaahaw kale adaan kuu hibeeye ilaahaw tan adaan kuu hibeeye soo maryam ma garanaysid ya iyo soo aala cumraan iyo adaan dhaqan jire ayuu ahaan jiray oo ilaahay si nicmadiisii inta kale loo hamto ayuu odhan jiray kan ilaahaw waxaa weeyaan igu daa inaan diinta iyo inaan shareecada maxay toro inaan baro waxaan ku labay haddii ilaahay idmo suuratu luqmaan suuratu luqmaan oo lix qodob ka hadashay bimacnaa ilmihii tarbiyadii way fiicanta waynu ku heshiinay dad dadkoodii soo tarbiyeeyey waynu ku heshiinay diinta islaamka waxaa inaga tiri ilmihii inaynu barbaarino waynu isnidhi waxaan dooni ilmaha maxaynu bari haddaba maxaynu ku barbaarinaa ilmihii maxaynu ku barbaarinaa waxaan eega markaa suuratu suuratu luqmaan inay tahay suuratu tarbiyat alawlaad intaad dib ugu noqotaan iminka dib u akhriya tafaasiirta culammada ka dhagaysta kutubtana tafaasiirtana bal dib u akhriya waxaydin arki suuraddaasi gebigeeduba inay tahay suurad afar iyo soddonkaa aayadoodu ilaahay inagula hadlayo ilmaheeni inaynu maxay ilmihii aynu ku barbaarinaa lix qodob baan ka arkay inuu ilaahay suuraddaa subxaanahu watacaala inoogu sheegay oo ilmaha ay tahay in la baro luqmaan iyo inankiisii kow tawxiidullah ilaahay subxaanahu watacaala tawxiidkiisa ilmaha in la baro birulwaalidayn in la baro cibaadada in la baro adduunka xaqiiqadiisa ilmaha in loo sheego edabta iyo akhlaaqda ilmaha in looga sheekeeyo noloshiisa ilmuhu inuu u takhtiitiyo oo blaan u sameeyo intaaba in loo yeelo suuratuluqmaan baa ina baraysa kow inaan ilaahay loo shariig yeelin yaa bunaya laa tushrik billaahi ina shirka la dulmun cadiim suuraddaasaynu ka qaadanaynaa ilmihii in la baro maxay la baro jiritaanka ilaahay subxaanahu wa tacaala oo had iyo jeer darsi joogto ah gurigaaga inuu ku jiro haddaad hooyo tahay darsi joogto ah inaad yeelatid maalin heblaayo saacad heblaayo darsigaasaa jira gidaarka uu kuugu qoran yahay ilmahaaga odaygaaga hadba kiina cilmiga badan hadduu isagu cilmi badan yahay ka dhegayso haddaad ka cilmi badan tahay ceeb maaha kaa dhegaysto miyay tahay ha yaa xogaynteeni yareed taa inaga daa waa inaga dhagaysan islaanta waa la xilqaaba waxbay soo dhigatay leena moogta intuu isagu meelaha marmarayay ay ka dheeraysay idan ilmihii waa la bari waxaa la bari awal shay midnimada ilaahay baa la bari waa looga sheekayni yaa bunaya inahaa in taku midqaala xabbatin min khardalin fatakun fii sakratin aw fi samaawaati aw fi lardi ya'ti biha allah aayadahaasoo dhan baa loo fasiri qudradda ilaahay subxaanahu wa tacaala laba waxaa ilmaha la bari birulwaalidayn birulwaalidayn baa la bari la bari macnaheedu ma aha inaad ilmaha intaad soosoo hor fadhiisid oo tidaahid aabba iyo hooyo ka dambe ma aha keliya ee waxaa la rabaa inay adiga kaa arkaan adiga oo aabbaha iyo hooyada ah inta nool ama inta noolba adiga oo xiriirinaya bimacnaa maxaa la rabaa ilmihii inaad tajrubo in lagu baro waxaan qudwa in lagu baro oo adiga hooye ahaan uu ku arko adiga oo hooyadaa xiriirinaya adigoo aabbahaa xiriirinaya deedna dhaqankaas uu maxay noqdo dhaqan gudba ee aanay noqonin un mujarad kalaam iyo hadal aada maxay tolay ku ku odhanaysid wain jaahadaaka calaa an tushrika bi maa laysa laka bihi cilmun falaa tuichumaa waa meesha keliya ee aan lagu ateecayn he wasaaxibhumaa fi dunyaa macruufa adduunkana si wanaagsan oo wacan kula noolow inta idin dhashay baari u noqda inta idin dhashay baari u noqda inta inta aad dhasheen baa baari idiin noqonaya soo hadalka cumar khaaab maaha inta idin dhashay idinku maxay u noqda baari idinku u noqda kadibna intaad idinku dhasheen ayaa idiin noqon doonta baari qodobka saddexaad ee suuraddaasi ayna baraysa waxaa weeyaan ilmihii in la baro ahamiyat alcibaada cibaadadii in la baro iyo aliijaabiya fi lxayaa ilmo inaa u noqon ilmo negatif ahoo iska dul socodahoo himad aan lahayn oon darajo aan lahayna ilmihii in wax lagu beero oo ciila baro yaa bunaya aqimi salaa waamur bilmacruufi wanha cani lmunkar bal aabbaha la hadlayna kiisa eeg aabbo salaad xaggeedaa lagaa soo gelin horta sow kow maaha deedna ma wadaadano iska daciifunoo meelaha un may hey aabba maxay samee waamur bilmacruuf wanaagga aabba amar oo ha ka bilaabmo maxay toonay gacantaada ku bilaaw carabkaaga ku xoji qalbigaaga saddexduna uu tilmaamay sala allahu calayh wasalam ilmihii maxaad bari markaa aabbo wanaaggana ka qayb qaado kobaciisa xumahana yarihiisa in la yareeyo aabba ka qayb qaado ha noqonin wax aan damqan oo aan diirin aabba ha noqonin hada daraja wamaca daalika haddana waxaa sii soconi atacriif qodobka afaraad atacriifu bixaqiiqati dunya ilmihii inaad inaad bartid xaqiiqada adduunku maxay tahay oo waa maxay wasbir calaa maa asaabaka ina dalika min cazmi lumuur oo aabbo wax allaale wixii ku haleela hooyo aad u sheegaysaa wax allaale wixii ku haleela u dulqaado xukum ilaahay baa jira qada ilaahay baa jira xukmu lawxilmaxfuud buu ku qoran yahay adduunkani hadday dhammaantood ay kulmaan oo wax aanu ilaahay kuu qorin ay doonaan inay kugu dhibaan ku dhibi maayaan adduunkao dhan hadduu kulmo oo ay kula doonaan dheef aan kuu qornayn ku siin maayaan warqadihii way engegeen qalinkii waa la kor yeeray hada huwa alqada soo ma aynu axaadiista ku akhrisano in ilmihii la baro oo inaanay cidina dhibi karayn cidina dhibaato u geysan karaynin in wax ilaahay u qoray mooyaane subxaanahu wa tacaala waxaa kaloo soo gasha ee qodobka shanaada suuradda luqmaan ay ka sheekayni ilmihii in la baro waxaa la yidhaahdo aladab waadawq aladab akhlaaqda iyo dawqa khuluqa wanaagsan codka kor ha u qaadin markaad qof la hadlaysid maarata basaska markaynu korno soo ma arag basaskeenna markaan korno haddaad ka ugu horeeyo fadhiisatid waxaad maqlaysaa labada ugu dambeeya waxay ku sheekaysanayaan lwaqaylaya sax maaha sax maaha qofkaaga qofka adi cid kuugu dhow uun qofkaa kuu dhowo inuu ku maqlo weeyaan ilmihii waa intaa la bara oo ilaahay baa le heeg walaa tusacir khadaka linnaasi walaa tamshi fi lardi maraxaa ina allaha laa yuxibu kula mukhtaalin fakhuur waqsid fii mashika waqdud min sawtika ina ankara alaswaati la sawt lxamiir sow dhaqan maaha iyo khuluq si wanaagsan u soco ha isqaadqaadin kibirka iska daa dadka ha isku dullaynin dadka dullinimo ha qaadanin codkaagana dhawaaqiisa ayaan meel kasta laga maqlin codkaaga cod gaaban maxay tole aabbo ha noqdo sifada ayuu maxay tole kula kula tilmaamaya akhiiran suuraddu waxay inoo sheegi luqmaano inankiisii la hadlaya noloshaadu yaana noqon wax bilaa hadaf ah ee waqsid fii mashika dhallinyarada markaan la hadlayno meelaha waxaan ku dhahdaa laba qof ka warrama laba qof tusaale ahaan yahay qof gurigiisa ka soo baxay oo u socda inuu masaajidka darsi ka soo dhagaysto masaajidku salaada casar kadib buu darsigu ka bilaabmayaa gurigiisa labaatan daqiiqa ka hor buu ka soo baxay qofkaasi hadaf buu leeyahay meel lagu socdo soo ma gurigiisiibuu ka baxay halkuu socdaa masaajidkii darsi baa ka jira qofkaasi labaatankaa daqiiqe ee uu haysto wuxuu isku dayaa inuu gaadho darsigiisii inuu soo soo dhagaysto waqsid fii mashika hadaf buu leeyahay uu ka gaadhsiinayaa taasi waa mid midi salaaddii casar buu gurigiisa ka soo baxay shaah buu soo cabay meel allaale meel uu tago ma garanayo baskuu iska soo kori saaxiibkii hadduu baska lasoo kor hakeed u socotay meelna waa anaa halkan tegaya wuu raacay kaa markuu ka dhamaysto meel kalu u socdo male haye wana anaa halkaasaan shaha ka soo caba inakeen isna wuu raacay ilaa salaada cishuunbu magaalada were laana hadaf iyo meel u socdo male markaa suuratu luqmaan waxay inagu tihi ilmihiina waxaad bartaan hadaf yeesha gool yeesha qaybiya waa hadafkiina xilliga aad ku gaaraysaan kooba intaaba isku dara waqsid fii mashika oo qof waxaad noqotaa qasdi leh oo meel maxootana u socda laakiin hadduu noqdo jaantaa rogan hadba qofkii u yeedha hay alo maxamed maka tagaysaa wallahi inakeena sii raac hadduu noqdo waa mushkilad kadalika habluhu nafsu shay idan ilmihii in la baro hadaf inuu lahaado gool inuu lahaado khita inuu maxaytole inuu leeyahay oo aanu noqon imaca wuxuu nabigu ku tilmaamay sala alla slam imaca waa maxay war dad imaca ha noqonin imaca waa maxay dadku hadday wanaag sameeyaanna waan samayni hadday xumaan sameeyaanna waan samayni war sidaa ha odhanina eh dadku hadday wanaag sameeyaanna la sameeya hadday xumo sameeyaanna ha ku dayo nabiyu nebigu sala allahu calayhi wasalam inahaasi waa tarbiyadii iyo suura iyo suura suuratu luqmaan waxa ay maxatoolay ay ay tarbiyada ka timid qodobka ugu dambeeyo dardaaran ah waxa weye walaa walaalayahay saas oo kale ka hooye ahaan fi lmustaqbal mas-uuliyad weyn baa maxaytoole ka saaran tarbiyada oo idinkan aadka loo sheego alummu madrasatun idaa acdadtaha acdadta shacban ayiba alacraaqi duhdiga weyn hooyada ayaa maxaytoole ayuu maxaytoole saaran yahay maalin aniga oo stockholm joogno oo sidii muxaadaro saa meel looga akrinayo ayaa aada looga hadloo la yihi dumarkii soomaaliyeed waxba ma akriyaan waxba ma qoraan waxba ma qabsadaano aada baa hooyadii loo loo calaa loo dhaleeceeyey saas oo kale markaa waan waan ka hiiliyey waxaan ku idhi halkanna waan idinla joogaa baan kuna yurubna waan idinla joogaa ruuxa dumarka ee keenta malcaamadda caruurtu waa hooyada soomaaliyeed iskuulka tagaysaa waa hooyada quudka iyo waxay cunayaan iyo gu ay huwan yihiin inta ka shaqaysaa waa iyada daaraha cadcad ee waddankeenna aan ka dhisanayna ta aruurisa ee hagbadda ku aruurisa waa iyada ee ka ilaalisa qaad inuu ku cuno ninku kuwan ka imid baan kuyihi gudaha joogayna ta aroortii shaaha u kacda shaaha inay kariso ama yaroo saambuuse meel ku kariso ama inay dhuxul iibiso ama hadday wax kala weydo islaamaha meelahan ku dayacanee qaadka iibinaya si ay shilinkii ay ilaa tobanka habeenimo ay joogto dhul gaalood dhul gaalo intaan ku arkay anu hooyo soomaaliyeed ordaysa uma arkay baan kuwii gudaha iminka aan ugu tagayna iyaduunbaa maxay toonayeen cararaysa aabbihii waa ka maqan yahay miisaaniyaddii iyo meeshii waa ka maqan yahay soomaydan akhriyan gabaygii hadaraawiyiin rag siyaasi wada noqoy raggii meel kale ayay ku maqan yihiin waana daruuri in loo sheego war waalidkiini caruurtiini waajib baa idinka saaran mustaqbalkoodii waajib baa idinka saaran dumarkii waajib baa idinka saaran idinku markaa mas-uuliyadda labada ahee idin saaran ilaahay waxaan ka baray inuu ilaahay idin yasiro insha allah tacaala oo u soo jeesataan idinkuna biidni illahi tabaaraka wa tacaala waa daalna ha odhanin anagana madax xanuunkeeda baxaa nagu wata ha odhanina idinkuna insha allah tacaala ilaahay baa khayr idinla doonay biidni illahi tacala usburuu wasaabiruu waraabituu waxaan idhi hadduu saxyahay waa min allah haddaan wax ku dareemo wax ka nusqaamiye waa nafta iyo shaytaanka allah iyo rasuulkiisu beri buu ka yahay dhegaysigaadna dhegaysateen jazakum allahu khayra sala allahuma wslim wbaarik cala muxamadi wcala aalihi wasaxbihi waslem asalaamu calaykum waraxmat allah